bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal qodobada wararka idinkugu hayna waxaa ka mid ah xildhibaanka kamakuujo oo soomaalida baaq u diray madaxweynaha dalka oo muslimiinta ugu hambaliyeeyey ciidda iyo madaxweynaha soomaaliya oo la dardaarmay shacabka soomaaliyeed ee ku sugan qeybaha kala duwan ee wadanka door wanaagsan dhegeystayaal intaasi waa qaar ka mid a qodobada wararkeega ugu waaweyn waa duhurnimo jimco ah koo iyo labaatanka bisha afraad ee abril labada kun iyo saddex labaatan qodobadaas iyo kuwo kaloo faahfaahsan kusoo dhawaada madaxweynaha dalka william ruuto ayaa muslimiinta kenyaanka u diray hambalyo la xiriidha munaasabadda ciidulfidriga ee maanta loo dabaaldegayo qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga ee twitter-ka iyo madaxweynuhu ku sheegay in uu alla uga rajeynayo inuu muslimiinta ka aqbalo soonka salaada sadaqada iyo acmaasha kale ee wanaagsan ee uu nabad ku gaarsiiyo rabadaanka kale iyagoo caafimaad qaba sidoo kale bayaanka kasoo baxay xarunta madaxtooyada state house ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu sidoo kale garab istaag u muujinayo shacabka dalka suudaan william ruuto ayaa xusay in dadaalada waa dagaalada geeska afrika ay sababeen dhibaatooyin bini-aadanimo iyadoo fursado badan la lumiyey sidaa awgeedna si weyn loogu baahi qabo xasilooni madaxweyne william ruuto ayaa intaasi ku daray in dowladda kenya ay diyaar u tahay in ay kaalinteeda ka qaadato sidii lagu heshiisin lahaa dhinacyada ku dagaalamaya dalka suudaan sidoo kale waxa uu ciidamada militariga ee suudaan iyo sidoo kale saraakiisha ares waa r s f uu ka codsaday in ay taageeraan dadaalada nabadeynta ee ay wadaan igad au iyo sidoo kale qaramada midoobay iyo weliba dhinacyada kale oo ayna isugu yimaadaan miiska wadahadalka mudanaha deegaan baarlamaaneedka kamakunji ee ismaamulka nairobi ee xaafadda islii hoos tagto yuusuf xasan cabdi ayaa bulshada soomaalida wuxuu ku booriyey in ay xoojiyaan midnimada iyo wadajirka xili uu saakay salaada ciidda ku tukaday garoonka dugsiga sare ee islihay ayuu mudanaha hambalyo u diray dadweynaha isagoo dhanka kalena muslimiinta ku nool wadamada falastiin indiya suudaan iyo soomaaliya lauga baryey in uu ka dulqaado dhibaatooyinka ay wajahayaan ee amni darada ka mid tahay xildhibaanka ayaa sidoo kale soomaalida kula teliyey in ay ku dadaalaan waxbarashada caruurtooda iyo sidoo kale ilaalinta dhaqanka ciid mubaarak dhammaanba dadka islaamka daafaha adduunka ka jooga shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan iyo khaas ahaan dadka hadde xildhibaankaan u ahay ee reer islii waxaan doonayaa inaan ilaahay ka barinno inay ciid wanaagsan noqoto ciid farxad leh caafimaad bashbash barwaaqo iyo badhaadhe inaad ku iiddaan waxaan ilaahay ka rajaynayaa ciiddan ciiddeeda kale inuu annagoo nabad ah nagu gaadhsiiyo caafimaadna qabna maantana same iyo farxad inaan ku iidno waxaa kaloon doonayaa inaan ilaahay uga baryo ummadaha islaamkaee tabaalaysan ee mushkilada colaadda abaarta iyo dhibaatooyinka kalete ka jira inuu ilaahay ka qaado khaasatan dhulka aan xidhiidhka walaaltinimada wadaagna ee soomaaliya inuu ilaahay nabad ka keeno nabad ay dadku ku noolaadaan mushkilada dhowaan ka dillaacday dalka suudaan dadka muslimka ee suudaanna waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay ammaan iyo nabad siiyo xusuus dheeraada waxaan u diraynaa walaaladeenna falastiin ee ciqaabada haysata waxaanan leenahay waan idin garab taagannahay ilaahay garabkiinna ha galo muslimiinta indiya khaasatan kashmiir dhibaatada haysata waan garab taagannahay iyo meel kastaoo muslimiintu ay ku dhibaataysan yihiin waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu caafimaad nabad iyo wanaag siiyo ugu dambaystii waxaan idin leeyahay meeshan sida aan isugu soo baxnay muslimiinbaannu ku soo baxnay annagoo isku wada duuban oo iswada jecel ayaan isugu nimid qabiil iyo qoys ugu halkan kumaan iman waxaan jeclahay inaan halkaa ka sii wadnoon sare u sii qaadno oo aan xoojinno midnimadeenna iyo wadajirkeenna iyo wadashaqaynteenna iyo kala dambaynteenna iyo ismaqalkeenna guul weyn baan gaaraynaa haddii aan isku duubnaanno haddaan nahay dadka soomaaliyeed soomaalinimadanay ku fiican tahay iyo muslimnimada in heer hoosoo kale loo sii wado wax faa'iida oy leedahay weliba waddankan aan joogno oo annagu aan ku tira yarnahay waxaa noo fiican in aan xooggeenna ku miijinno midnimadeenna iyo wadajirkeenna marka waxaan ilaahay ka baryaa inuu idin waafajiyo midnimadiinna kalgacayl iyo wanaag iyo walaaltinimada inaad ku noolaataan xaafaddan waad aragtaan inaan ku soo korornay ganacsigeennana uu caaddaasi marayo tiradeennu inay soo kordhayso ilaahay mahaddii dad tira yar baan ahaan jirnay maantana waan isdhalnay ubadkeenna iyo carruurteennibaa meel kasta jooga inaad xoojisaan aqoonta weliba iyo dhaqanka soomaalida qurbajoogga ah way dhaqan wareegayaan af soomaaligu qurbaha carruurta ku nool iminka kuma hadasho eh, diintuna way cidhiiri bay ku tahay marka waan ogahay qurbajoog fara badan inay dib ugu soo noqonayaan oo isliina ay xaruntoodii tahay maanta marka xoojiya aqoonta iyo waxbarashada iyo madrasada carruurta iyo diintana ku adkaysta marka asalaamu calaykum waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan ciida ciid wanaagsan ku ciida
dhanka kale qaar ka mid ah dadweynaha maanta ku ciidayey xaafadda islii ayaa dareenkooda la wadaagay warbaahinta star
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waxaa la dhahaa xasan cabdiraxmaan Een, maanta waxaan ku ciidaynaa isliihay oo ciidihii hore waxay kaga duwantaan dhihi karaa ciidihii hore roobroob iyo wax badan baa jiray ciidan maasha allah si fiican oo jawi degan baa loo ciidahayaa jawigu iska degan oo roob la'aana iyo dadku aad iskugu soo baxeen maasha allah waa maaragtay een, waa maaragtay soonkana ilaahay baa khayr noogu dhameeyey Een, waxaan rajaynayaa ciidan ciidda ku xigtana maaragtay ilaahay inuu nabad nagu gaarsiiyo Ee, muslimiinta dhammaanna maaragtay waan waan salaamayaa maxay kaaga duwan tahay ciidan ciidihii hore aad ku ciidi jirtay ee, nairobi wallaahi waxaan dhihi karaa ciidan waa maaragtay ciid oo aad iskugu soo baxay dadkii wax haray maba laha iyo dadkii oo maasha allah aad ugu soo badanahayo Ee, maasha allah waa maaragtay ciid oo jawigeedina uu iska degan yahay maaragtay oo roob-roobna aan lahayn kulayl farbanj oo qabow oo jawi iska degan ah yaa la ciid maanta faamil qoys asxaab maasha allah ee, qoyskayga ee, gaaris waaye laakiin maanta asxaabtayda baan la ciidayaa waana ii farxad reerkana halkanaan ka salaamaya asalaamu calaykum magacayga waa raxma cabdulaahi star fm waa mahadsantihiin maanta jimce ay tahay weliba maalin ciid ay tahay waa maalin farxad leh dadka dhan way faraxsan yihiin si wanaagsan baa loo ciiday caruurta dadka waaweyn dhammaan si qurux badan baa maanta loo ciidaystay maasha allah ciidan si aadan ahayn baa laiskugu soo banaan baxay ciidihii hore way ka duwan tahay way ka wanaagsan tahay dhammaan laisku soo banaan baxay meel walba la buux dhaafiyey qof walbana aad uga faraxsan yahay ciidan insha allah waxaan rajeynaa ciidan ciidyada kale si nabadle inaan ku gaarno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baxda star f m iyo dhammaan muslimiinta meel kastoo ku ilaan waxaan leenahay ciid mubaarak min alfaa'iziin taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal Eh, waxaan ku sugannahay osaaka aan ku ciidnay een, nairobi gaar ahaan islihay oo meesha muslimi- eh, soomaalida u badan tahay osaaka aad iyo aad loo soo buuxdhaafiyey Een, waxaan horta leenahay nin walba eh, acmaashii suubaneed ee bishii ramadaan ee lasoo suubay ilaahay horta ha naga aqbalo dembi dhaaf ilaahay ha nooga dhigo kuwii aqbalo oo riyadulqadar ilaahay waafajiyo ilaah ha naga dhigo Een, ramadaanka kalena ilaahay nabad ha nagu gaarsiiyo Een, wixii ramadaantu ramadaan waxaa la dhahay eh, waa maqfire ilaahay maaragtay aan- aan noo dembi dhaafo Een, waa ci- farxaddii ciidda iyo haddii nin walba faamilkiisa iyo farxaddiisa uu la qaadanayo waa munaasabadda ciidda marka waxaan leenahay ciidun mubaarak ciidun mubaarak
qaar ka mid ah shacabka islii ayaa codadkaasi ahaayeen barasaabka ismaamulka mandheera ayaa shacabka ugu baaqay in ay ka faa'iidaystaan xili roobaadka oo ay beeraan dalaga kala duwan cabdiqafaar cumar ibraahim ayaa qodobkan faahfaahinaya waxaa maanta magaalada mandheera si weyn loogu dabaaldegay munaasabadda maalinta koowaad ee ciidulfitriga kadib markii ummadda muslimiinta ah ay soo dhammaysteen bishii soonqaad oo ku dhammaatay labaatan iyo sagaal cisho barxadda masaajidka jaamiya ayaa waxaa isugu yimid boqolaal shacabka reer mandheera ah oo wejiyadooda laga dheehan karay farxadda ciidda iyagoo isugu hambalyeenayay munaasabadan shacabka mandheera ayaa waxaa maanta salaada ciidda la tukaday barasaabka mandheera maxamed aadan khaliif iyo ku-xigeenkiisa dhogtor cali afhayeenka golaha wakiilada hoose ee mandheera cumar maxamed macalim salaada ciidda kadib ayaa waxaan mikrofonka warbaahinta star la dhex maray qaar ka mid ah shacabka mandheera waxa ayna iga warameen dareenkooda ciidda ciidan alxamdulilah alshukrulilah bisha sagaal iyo labaatan ku dhammaatay haddana waxaan rabnaa inaan lixda shawaalka inaan raacino ilaahay ha noo aqbalo jaha ilaahay allah nooga aqbalo saan inta u kulnay weedarrahmo jannada allah nooga kulmay intaas waa taa magaciidu xasan cabdiraxmaan dhammaan halkan waxaan ka salaamayaa muslimiinta meel ay joogaanbe waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan taqabar allahu mina wa minkum saalix alacmaal marka dhammaan muslimiinta allah barakeeya ciidan waxay ugu badan tahay maasha allah horta wax khilaaf ma lahan dhammaan waa la wada ciidi si waxaa lagu iid wanaagsan oo macnaha oo wax muslimiin iskhilaaf ma lahan hal mar bay wada iideen midee kale maanta runta shaacuurta mus- meeshaan aad buu masaajidka u buuxsamay ee waxaana la iiday macnaha gaafanaha ee extras ee maxamed aadan khaliif maasha allah mas-uuliyinka soo qaybgaleen oo ugu horreeya gaafanaha ugu weyn yahay countiga marka maasha allah hatay ugu bedelan tahay magacay waa cumar caruus meel alla meel jirta muslimiintu waa idin salaamay salaan ka bacdi iid wanaagsan iid wanaagsan iid wanaagsan iid wanaagsan iid barwaaqo leh iid soom soomka waa noo dhammaaday roobay barwaaqan ku jirnaa alxamdulilahi waa noo nimceeyey nabaddaa lagu dadaalo nabaddaa lagu dadaalo maanta magaalada mandheeraan ka ciidnay si fiican waa ciidnay roobna waa helnay magacay waxaa la dhahaa yuusuf maxamed nuur Waxaa- waxaan kasoo jeedaa bulagaraay saas waaye muslimiinta dhammaan aan salaamayaa ciid wanaagsan magacayga waxaa waaye ayuub aadan manuur taqabal allahu minha wa minkum saalix alacmaal waa iidaysanay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr Eh, maasha allah iidaha kale iyo ciidan maasha allah waa isku mid si fiican aan u wada iidaysanay ramadaankana si wacan ayuu noogu soo dhammaaday maasha allah dhanka kale bare saabka mandheera oo munaasabadda ciidda ka hadlay ayaa bulshada ku baraarujiyey in laga faa'iidaysto xilli roobaadkan isla markaana la tabcado beeraha roobkiya ilaahay nisiiyaba ugu filan alxamdulilah hadda waa waa la qaboobay marka waxaan rabnaa inaan dadaalno ti oo ugu horeysa horta inaan beeraha aan beerno waay had biyo waa la helay roobi waa la helay Ah, roobkana waa alxamdulilah saddexdoo sanaad soo dhaafnay roobkana ka fiican waxaan rabaa inaan idin baraajino inaad beeraha abuurteen wax ilaahay gacan nafa- nafaaskan inaan ka faa'iidaysano taas waa mid eh bare saabka ayaa dhanka kale baaq u diray dadka xaalufiya dhirta isagoo ku baaqay in deegaanka lagu beero dhir badan geedihii yaa la guri hayaa dhulka waa la socoteen eh, geedihii waa ka dhammaaday abaartan fara badan waxaa u sababay geedaha la guraay allahu raxma rantaas sheekh ibraahim aa ka hadli jiray eh, sanadoodii soo dhaafay la rantaas beryaan waa laga aamusay culimmadii haddaan nahay oo mas-uuliyiinta jiifiifka odayaasha waa inaan fiirino oon aan ka reebno dadkan dhulka geedaha ka baabinaya daraa dhinacaas aawa arran fuulmuna ka dhacday geedihii waaweyn oo quraaca in la guraayo la soo qabtay dadkii waa arran nasiib darre ah taas insha allahu inaan ka dadaalno Eh, tan saddexaadna waktigaan inaan ka faa'iidaysano aan geedii abuurno Eh, kaamti ahaan waan dadaalaynaa jididkii iyo waxaan waarbanahaynaa geedii horeed waa kore waxaan rabnaa inaan kuwii kale aan sii bilaabno laakiin nin kastaba buloodkaadii iskuulka madrasada dugsiga waxaan idinka wareysan inaan insha allahu aad abuurtiin eh, geedaha aan ku dadaalno oo roobkan aan ka faa'iidaysano si kastaba ha ahaatee ciidan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli deegaanada ismaamulka mandheera uu ka curtay roobkii guga walow uu weli jiro sicir barar baahsan cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera sidoo kale xeryaha qaxootiga iyo deegaanka dhadhaab ayaa ka mida meelaha sida weyn la isugu soo baxay ciidda sida uu kusoo waramayo maxamed baaruud الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ciid wanaagsan kullu caam wa antum bilkhayr ilaahay baa mahad iska lena soo gaarsiiyey ciidan oo si fiican noogu dhammeeyey waan u hambaleynaha dadweynaha reer daab alxamdulilaah ilaahu sida noogu sii wad kumanaan muslimiin oo faraxsan ayaa isugu soo baxay fagaarooyinka lagu tukado salaada ciidda ku yaala deegaanka dhadhaab iyo xeryaha qaxootiga muslimiinta oo kusoo labistay dharkii ugu quruxda iyo bilicda badnaa ayaa hambalyada ciidda iyo farxadda isku marxabaynayay alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah ilaahay baa soonkii si nabad inoogu dhammeeyey maantana oo ciid ay tahay oo la isugu imaaday garoonkii weynaa ee dhadhaab ciid wanaagsan ciiddii baa maanta lagu iidahayaa waxaa dad gadaasheeda qulqulaya waa dadkii ciiddii u imaaday waxaan leeyahay ilaahay mahaddii waaye soonkii oo noo dhammaaday iyo ciiddii oo si fiican la iskugu raacay ma- ciid wanaagsan allihii mahadda waxaa iska lahay soonkii aan soo soonnay si farxad leh lagu gaarsiiyey oo nagu dhammeeyey ciid wanaagsan dhammaan reer dhaab iyo een, xarooyinka qaxootiga saddex xaro maxaan u rajaynayaa ciid wanaagsan Een, maxaa kaleetoon aan kula dardaarmaya dadka maadaama maanta ciid wana- ee ciid wa- ciid maalin ciid weyn ay tahay maalin ciid ay tahay dee cibaadada ma dhammaan soonka haduu dhammaaday waa inay maaragtay cibaadada sideedii loo wado ciidul mubaarak ayaan leeyahay dhammaan reer dhadhaab aan dadweynaha ku nool waddanka kenya khaas ahaan muslimiinta waxaan leeyahay ciid wanaagsan bishoo noo dhalatay xalayto ma insha allah muslimiinta meel walbo ay joogaan nabad ayaa lagu arkay si wanaagsan ayaa bishii ay ku bilatay meel walbana adduweynaha maanta waa laga ciidayaa waa maalin aad farxad u ah masale ciidka weyn ee magaalada dhadhaab ayaa waxaa salaada ciidda shacabka dhadhaab kula tukaday mudanaha deegaanka dhadhaab faarax macalin maxamed wuxuuna shacabka la wadaagay hambalyada ciidda mahad ilaahay baa iskale waxaa inaga rajaynayaa ciid wanaagsan muslimiinta kenya muslimiinta caalamka soomaali meel kastay joogto nin kastoo muslim ee meelihii uu ku dulman yahay iyo meeluhu nolol fiican ku nool yahaybo kuwa falastiin iyo syriya iyo yemen iyo soomaaliya kuwa dulmanna ilaahay dulankan ka kor qaado wakhti cusub baa la joogaa ilaahay baa noo nimceeyey roob baan helnay isbeddel cusub baa dhacay isbeddelkaa iyo nimcada ilaahay uuna siiyey labadaba inaan ka faa'idaysannaa aniga rajo weyn ka qaba horumar loo baahan yahay oo rasmi inaad heshaan insha mudanaha ayaa bulshada ugu baaqay inay ku dadaalaan nabadda iyo midnimada wakhti xun baan maraynaa meel kastoo dhan baa dhib naga haysta xariiq qaxooti baa inta noo jira ma arkaysaa inta noo jira xariiq qaxootiga saddex boqol iyo konton kun oo soomaali walaalaha yaga iyo in aan sii badnayn oo burundi iyo rwanda iyo suudan iyo congo iyo etoobiya ka imaaday baa halkan ku nool intaas saytoo soo nooguma filno dersi tusaale soo nooguma filno in lagu cibro qaato soo nooguma filno nabadda horta meesh markii la waayay sidan baa u dambeyn dadka nabadda ilaaliya nabadda ilaaliya midnimada ilaaliya sharci baa jira waddanka ha loo hoggaansama sharcigii jiray mudanaha dhadhaab mudane faarax macalin ayaa ka hadlay dib u furitaanka xerada qaxootiga ifatu oo la rajeynaya in la dejiyo qaxooti gaaraya boqol iyo labaatan kun oo hadda dulsaar ku ah qaxootigii xeryaha kusii sugnaa la furaya ifatu insha allah dad badan baa nagu soo jabo qaxootiga oo ilaa boqol iyo labaatan kun oo soomaali ah oo dhaliyadanada oo hilbaha annaga oo ka imaadeen abaari iyo siyaabo kale u imaadeen oo korsaar un ahaayeen markii hore aad baan oga shaqaynay sideed bilood aan soo dhaafnay ilaa sanad sife iyagana xaqooda u soo baxa oo loo diiwaan geliyo oo iyagana loo siiyo maxay meel loo fura xeryooyin ifotu baa la furayaa sabtida berri baan furaynaa war may maqashaan sabtida berri ayaan wareejinaynaa oo isbeddel samaynaynaa dadkii sii joogay baa maaragtay waxba loogu waxyaaba loogu deeqayaa iyagana la dejinayaa kuwa kalena la dejin doona diiwaangelintana waa lagu jiraa kuma farxsanin inay soomaali qaxootiinta ku ahaato laakiin mar hadday qaxooti noqdeen haddana noloshooda inaan wax la qabanno ay annaga waajib naga saaray soo saa maaha inaan wax la qabanno oo nolol fiican ay ku noolaadaan oo guryo loo dhiso oo isbitaallo loo dhiso oo iskuullo loo dhiso soo maaha xildhibaanka dhadhaab ayaa sidoo kale rajo wanaagsan ka muujiyey dhismaha jidka isku xidha gaarisa ilaa iyo libooy oo la rajeynaya in laami laga dhigo mustaqbalka sida uu hadalka u dhigay waa aragteen dhibka u qabo waxaa lagu bilaabayaa dersiga la dersayay hadda wiigaan soo dhaafnay waxyar horteed ayaa yaa la sameeyey competition baa la samaynayaa shirkad baa ku soo bixi doonta shirkadaasaa dersi doonta ilaa iyo libooya ilaa iyo gaarsi inta udhexaysa waad maqlaysaa sooma insha allah waktiga ugu degdegsiya badan yaan filaynaa in jidkaas aan ka dhigno laami anigana waxaan ugu tegey madaxweynaha wasiirka kulli waan ugu tegey jidkaas sidii laami looga dhigi lahaa waana lii ballanqaaday insha allah kan ka bilaawda madoogaasha ilaa mandheerana isagana waa naloo ballanqaaday marka isbeddel badan baa dhici doona sidoo kale xeryaha ifa dhagaxle iyo xagardheer ayaa si wanaagsan looga ciiday inkastoo ay jiraan qaar ka mida muslimiinta oo maanta weli sooman kuwaasoo la rajeynaya inay maalinta berriye ciidaan maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa dhadhaab
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa isna waxa uu qeybo ka mida shacabka soomaaliyeed iyo muslimiinta dowladda ka tirsan uu kula tukaday salaada islaam waa salaada ciidda masjidka isbahaysiga islaamka waxaana uu kula dardaarmay guud ahaan ummadda muslimiinta ah si gaarana dadka soomaaliyeed inay iscafiyaan madaxweynaha ayaa bulshada muslimiinta ugu baaqay inay iscafiyaan midnimada ay muujiyaan islamarkaana cidna aan lagu xadgudbin xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale waxaa uu bulshada soomaaliyeed ugu baaqay in ay dalkooda dhistaan oo dowladnimada ka shaqeeyaan kadib sanooyin badan oo wadanka culaysya ay ka jireen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان عيد وناكسن عيد المبارك وكل عام وأنتم بخير وحي عيدك وهبونا لديه لها شيخ أيان يري أو أي أقوين تهي إن أعلاد يرينه أو ورالك هدي اللي يري سدح مع الموت كبضا أكم مقنان ورالك هدي وحيد دحمران أنقنا أنصنا ذا كلام مقنا هددك إن قاركيس ما شاس وحاكو جرتا إسلاها عبارة لو باهن يهي إن آد يآد لوغا فائديستو وحي شيخ أوكيري إنتان كلام مقنانه ولبا أنا colaada iska yaraynina idaacadaha iyo maxaanku idhahdaye baraha bulshada iyo meelaha aan farrimahan habboonayn isaga farnahay sax ma aha qof walba asiga oo ilaahay ugu dhowaanaya asiga oo maalinta aakhiro ee weyn ka fikeraya walaalkaaga cafi walaalkaa cafi isaguna ha ku cafiyo qof walba soomaalidu aan iscafinno walaalayaal maanta waa maalin aad iyo aad u macno leh ilaahay agtiisana macno weyn ku leh annaguna aan farxad iyo wanaag aan ku ciidayna maanta sidaas daraaddeed dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan kula dardaarmayaa in la iscafiyo walaalkaaga a wax u qabtid cafi cafi iyo saamax waa fiican tahay insha allah adduunyo iyo aakhiro isla jiro ayay leedahay muxuu ahay cafintu ama saamaxaad dadka bini'aadamka oo dhan diin kasta uu haystana waa isku raacsan yahay iscafinta iyo maxaanku idhahdaa saamaxaadu in ay macno weyn u leedahay ma aha keliya inteenna muslimiinta ah laakiin caalamka o dhammaado annaguna dadkii adduunyada ugu khayrka badnaayaan nahay marka inaan maxaanku idhahdaa iscafinahay waa saas taas markaan intaa uga baxo dee dalka xaaladiisa iyo duruufihiisa in badanna waan ka hadalno waana dadka soomaaliyeedna xog ogaal buuxo ayaan u nahay walaalayaal ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto ilaahay wuxuu ugu gargaaray oo ku manaystay oo naxariis ugu siiyey waxyaabo badanoo ummadaha caalamka jooga aanay haysanin laakiin annaga ayaana laga rabaa inaan aqoonsanno nicmadaa uu ilaahay ina siiyey oo aan aqbalno oo aan u aragno kuwa fadli gaara ilaahay agtooda kuleh inaan nahay laakiin haddii aan nicmadaas ilaahay ina siiyey aan muxuu ahay xaasidnimo iyo isnacayb iyo maxaanku idhaha isjirxumayn iyo colaad iyo dhiigga oo aan daadinno xoolaheenna oo aan si sharci darraha aan ku dhacno ku kala qaadano ku kala xoogno waxba ka duwanaamayna xayawaanka duurka ku nool oo midka xoogga leh iyo midka daciifka ah uu mar walba uu muxuu ahay baabi'iyo uu cuno uu dilo uu eriyo bini aadanaan nahay ilaahay waxa uu abuuroo dhan waxa uu noogaga duway caqli inaan leenaha walaalayaal soomaaliyeed caqliga ha inoo soo noqdo wax kasta waa soo tijaabinay soddon iyo saddex sanana cumriga bini aadamka wax ku dheer waaye ee wax yar ma aha soddon iyo saddex sano cumriga bini aadamka ku weyntaa dhallinyaradan quruxda badanna in badan iga soo horjeeda khayr allaha siiye soddon iyo saddex sano ma gaarin dadkeenna waaweyn ee waayeelka ah waayo kuwa laga rabo inay u sheegaan wanaagga iyo quruxda iyo maxaanku idhahdaye waxa aan soo aragnay annagu iyo dhibka aan soo aragnayba wanaaggiina inaan doonno inaan isfarno dhibkiina inaan iska dhowrno inaan isfarno waayo waxa waajibka kuwa kuweenna waaweyn ee garkooda uu caddaaday oo in badanoo ka mida timahoodu ay tageen inta aan jirnay inteed kale in badanoo aniga aan ka mid ahay nooma harin laakiin ilaahayaa garanaya maalinta maalinteena ku agtahay sidaas daraaddeed waxaan u baahannahay inaan maxaanku idhahda dhallinyarada dhallinyaroy waxbaad aragtaan social mediaha iyo idaacadaha iyo iyo waxaad akhriseen iyo waxaad maqasheen intaba adduunyadu ummad dowlad la'aan ihi ma jirto ummad dowlad la'aani ma jirto ummad dowlad daciifa ku hoos noolaa kartaahayna ma jirto le'anna dowladda daciifka haddii aan laga shaqaysiinin oo aan xoog iyo xoolo iyo caqli aan laysugu geynin marka dambe dowlad la-aanay ku dhammaataa dowladdeenna inaan xoojinno dowlad xoogle ay noqoto dowlad dadku u adeegta ay noqoto dadku waxa aanay gaargaar u kala qabsan karin dowlad u qabata inay noqoto waay ma aha fahamka dowladdaan haysan inaan wax ka bedelnaan u baahannahay dowladdu mas-uulka ma aha inay qof qof dadka ay u hor istaagto oo qof qof xaajaadkooda gaargaarka ah ay u xallisa ma aha dowladdu waxaa laga rabaa waxa dadka dhan ka dhexeeya inay xalliso
madaxweynaha soomaali xasan sheikh iyo codkaasi gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa isna dhankiisa waxa uu boqolaal shacab ah maanta salaada ciida kula tukaday degmada kaaraan ee gobolka banaadir gudoomiyaha ayaa waxa uu bulshada ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadgelyada iyo iskuduubnida dhexdooda ah sidoo kale waxaa taliyaha ciidanka booliiska ee dowlada soomaaliya sareeyo guuto sulub axmed firin oo waalidiinta soomaaliyeed ku wargeliyey inay caruurtooda ciidaya ay ka warhayaan islamarkaana dadka soomaaliyeed ayuu ugu baaqay inay amniga kala shaqeeyaan ciidamada amniga guud ahaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leenahay ciid mubaarak ciid mubaarak waxaa kaloon u mahadcelinayaa una hambalyaynayaa ciidamada qalabka sida ee ku howlanaa muddadii aan soo dhaafnay bisha rabadaan iyo mar kastaba sugidda ammaanka dadkooda iyo maaragtay ummadoodu ay ugu iidi lahayd ama ay ugu noolaan lahayd nabadgeliyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa runtii waxay sameeyeen dadaal nafhornimo leh xilkaasnimo leh feejignimo leh oo ayna habeen iyo maalin waxna siinya ayna gelin waan u mahadcelin celcelinaya waan u hambalyaynayaa guushii ballaarnayd ee aan gaadhnay waxaan rajeeyaa inaynu sii wadno dadaalka iyo juhdiga aan ku bixinayno ee aynu kaga hortegayno khawaarijta dilaha dadkeenna dhiiggiisa banna- dhiiggooda bannaystay iyo midka waxa xun maaragtay aan loo baahnayn ku dhex wada shacabka soomaaliyeed kaka dhex- ku dhex dhuumanaya ee u ekaha isu ekaysiinaya shacabka inaan ka soo dhex qabataan aad iyo aad baan idiin bogaadinaynaa waxaa kaloon ka codsanaynaa shacabka soomaaliyeed ee muslimiinta ee iidi doona inay xakameeyaan awlaadda ku iidaysa farxadda berrita haddii alla idmo ilmaha dhumi een, ilmuhu inayna dhumin oo waalidku ay ilmaha maaragtay ay si si fiican ay oola socdaan xaalkooda aan lagu fasixin magaalada iyo xeebaha iyo goobaha maaragtay fantastiyo ay ka dhici doonaan inay ka warqabaan qoys walba iyo waalid walba uu ka warqabo ilmihiisu meeshuu aadayo inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka sidii ay dadkeennu ay nabad ugu iidi lahaayeen wixii amniga ay u arkaan inuu khatar ku yahayna ay la soo socodsiiyaan ciidamada ammaanka ee, sugidda amniga caasimadda oo ay u sheegaan si looga qabto waxaan rajaynaynaa inaan ilaahay idankiisa inaan nabad ku iidi doonno inaan ku iidi doonno farxad ka bedelan iidihii hore aynu soo marnay aad iyo aad baa u mahadsantihiin
qodobada caalamkana waxaa ka mid ah waxaa maanta xilkiisa iska casilay ra-iisul wasaare ku-xigeenka boqortooyada ingiriiska dominic raab tallaabadan ay- ayuu qaaday wax ka yar afar iyo labaatan saacadood kadib markii lasoo saaray warbixin sheegaysa inuu handadaad sameeyey raab ayaa sidoo kale iska casilay jagada xogayaha cadaaladda warqadda iscasilaada ayuu ku xusay in uu qaadanayo mas-uuliyadda oo uu aqbalay natiijada baaritaanka la sameeyey ee isaga ka dhanka ahaa hase ahaatee waxuu hoosta ka xariiqay in baaritaanada ay meesha ka saareen eedeymihii loo jeediyey marka laga reebo labo waxa uu raab wajahay cabashooyin badan oo ku aadan qaabka uu ula macaamilo shaqaalaha dowladda sida inuu handadaado waa inuu handado in uu xaqiro oo qaarkood uu ku sababay in ay ooyaan iyo in kasta oo sidoo kale uu horay eedeymahaasi isagu dhankiisa isaga fogeeyey ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka uganda yoweri museveni ayaa waxaa qareenadiisu ay ugu baaqeen inuusan saxiixin sharci adag oo ka dhanka ah dadka isku jinsiga ah ee wax iska daya kaasi oo baarlamaanku meel mariyey bishii hore madaxweynaha ayaa la kulmay xildhibaanada xisbiga talada haya waxaana uu kala hadlay arrimaha sharcigan quseeya sharciga ka hortaga dadka isku jinsiga ah ee wax iska daya ee sanadka labada kun saddex iyo labaatanka ayaa waxaa ku xusan in ciqaab adag la mariyo cid kasta oo ku kacda fal isku jinsi ah waxaa sidoo kale horay si weyn u cambaareeyey beesha caalamka iyo dadka u ololeeya xuquuqda madaxweyne museveni ayaa waxa uu la kulmay falcelin iyo baaqyo badan oo lagu diidayo waxaa loogu yeeray sharciga ugu adag ee ka dhanka ah kuwa iyagoo isku jinsi ah haddana wax iska daya sida ku cad sharciga qof kasta oo wax ka daya qof ay isku jinsi yihiin waxa uu mutaysan karaa xabsi daa'in halka kuwa arrintan caadaystay lagu xukumayo dil waxaa hadda soo baxay in qareenada u doodaya dowladda ay kula taliyeen madaxweynaha in uu sharciga dib ugu celiyo baarlamaanka sida ku cad warqad uu ku-xigeenka xeerilaalyaha guud u diray afhayeenka baarlamaanka maalinkii khamiista oo ay heshay wakaaladda wararka e f b tallaabadan ayaa timid iyada oo baarlamaanka yurub uu u codeeyey in uu cambaareeyo sharcigan waxaana uu ku booriyey dalalka midooda yurub in ay raadiyaan qaab ay museveni ugu cadaadinayaan in uusan dhaqan gelin xeerkan waxaana ay digniin u direen xukuumadda kampala dalka uganda ayaa horay waxaa uga jiray sharci la adeegsan jiray xilligii gumaysiga oo lagu ciqaabo kuwa isku jinsiga ah ee wax iska daya balse ilaa markii uu dalkan xorriyadiisa qaatay sanadkii kii weli ma dhicin wax xukun ah oo lagu fuliyey kuwa iyagu isku jinsiga ah ee sidoo kale wax iska daya waxaana hadda dalkaasi ka taagan dood weyn oo arintaasi la xiriirta maadaama baarlamaanku meel mariyey sidoo kalena madaxweynaha hadda saxiixa laga sugayo farinta coronavirus iminkana qufacaaga iyo hindhisada dadka kale ha gaarsiin oo suxulkaaga soo laab markaaad qunfacayso ama aad hindhisoonayso fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari